waa tahay dhegeystayaal weli walibaisin inoo dhugunsahaytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ah meel walba sulaagtoon waliban hawdasiin kulanaha galab fayla haddana walibaa ka dhawaasanaa barnaamijka gaare oo geega loon ku hadla doona ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed oo dhowaan laakadooradi isla markaasina laakadhiisi hogaamiye oo markaasi ururkaas hogaamiye doona kulankaas waliba geeg ama barnaamijkaas la diyaaray cabdulaahi nuuraad cabdulaahi jaalo eedyada mahadsantayd sida cali muuse maxamed adeera asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu galabfayla akhyaar emiralboys roogtaanka ka dhowaada barnaamij gaare owna geekan ku hadla doonaa doorashadii kudhiidi magaalada caasimada ee muqdisho dhowaan islamarkaasina lakadooradii hogaanka ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj barnaamijka gaarka ee geekuuna ku hadli doonaa doorashadaasoo kudhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho oo ururka suxufiyiinta nosojna hogaamiyo kuwaladan dhowaan waliba markaas stuudiyaha marti inka islamarkaasna geeka barnaamijkii ili wadi doonaana abshir maxamed nuur mandela oo ku mid haya ergadii wallah ku doorati hogaanada ama madaxda hogaamiyahayta ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj iyo weliba mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ah khabiir saxaafadeed oo isuuna geeka barnaamijka ila falanqayi doona barnaamijka waliba sinadiris anoo cabdulaahi jacilow eh walina markaas farsameeyahaye faysal dhaayow xuseen saas oo kale barnaamijka waliba markaas qadka teleefonka ku qayb qaadan doontaana qaybo dhexe isuma markaas araadin ku dhiibada doontaan doorashadii ku dhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj hogaanada iyo kuwa ladan kureed markii doorashada iyo dhiidii sadiidii meey tumid todobadii meyna caleemasaarka isla magaalada caasimadda ee muqdisho isukudhii waliba markaas hadha waayay doorashadaas waa sadiidii febraayo sadiidii mey iyo doorashada dhiidi tumiyo toddobadiina caleemasaarka iyo dhii walina markaas shirki isu dareeray soddon maalmood oo magaalada caasimadda ee muqdisho ku dareeray doorashada doorashada kureed waliba markaas hadha waayay dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo markaasi sheegtay in guul ingata dhallinyaradii intartamaasi doorashadii kudhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho xilli markaas guddoomiye ku-xigeen hakabahi langha ku jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadhawaayowkaas dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo hadhawaayan oo islamarkaasna geeka madawyne waa kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waana ee wasiirka beero iyo weliba waraabka wuuse markaas sheegay in dhowaan xafladda lanqabada doona dhallinyaradii markaas ha ku qiibgali doorashadaas islamarkaasna guul ha ku hooyeen ururkaas uuse sheegay in dhowaan xaflad lanqaba doona iyo saas oo kale ka dheegi doontaan barnaamijka markaleyo barnaamijkii gaarka ahaa ayaanu ku hadlaanay doorashadaas kudhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho yaa ha ka dhowaada sii lahaa waayahay mar kale barnaamijkii gaarka haayee hawadiisin kula akhyaaray barnaamijkaasi toos aan gudu galaana abshir maxamed nuur mandela oo ku mid ee dadkii walha ku dhisi doorashadeena kudhiidi magaalada muqdishoso ku qiibgeliya istuudiyaha iilroog waana barnaamijka oo la qayb qaadan doonaya weliba mukhtaar sheekh aadan dalmar oo khabiir saxaafadeed eh asxaabta horta ka dhawaayo oo istuudiyaha iilroogtan koreynti abshir barnaamijkii gaarka haya aanu ku hadlayna geega doorashada kudhiidi muqdisho ha ka dhawow
ha ka dhawa marka hore wayba lahaa guud ahaan iyo gaar ahaan shacabkan dhegeystahay dhammaantiin wayba lahaa salaamantiin runtii barnaamijkun iidaan dhawaaye haddii aana faahfaahin kooban ku biy barnaamijkaas ama doorashadas gaabtan dhiidi iyo muddadii soddonka maalmood hahayti oo waryaal badan oo magaalada baydhabo kubahi iyo shabeelada hoosba ku baheen oo markaasay ergooyin hahaayeen shirkaasna ku qaadeen haddii aana ku warbiy runtii bay bahaaytay guulweyn oo markaas hooyeen suxufiyiinta koonfur galbeed yahayti waana waqti badan aan hureen soddon maalmood oo idiyo aan roogna shaqadii roojiyeen dareema korta abshir gudoga la doogna doorashadii weliba qaabkii aan dhiidi balse dhinigii iyo weliba fiiriyay mukhtaar sheekh aadan dalmar oo isuna kumid eh martida barnaamijka mukhtaar ha dhawow cabdulaahi eediidaa mahadsanta barnaamijkana ka dhawo
waayahay iidan mahadsantiin doorashada sidiisinla dareetan dhegeystayaal welibaan tartamaaya musharaxiin iidan fara badan oo iska jiraan hanraab iyo weliba dhalinyaro oo saxaafada inta badan ee handhabar adeegan oo weliba ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosojna markaas doorashooyinkii hore iyo weeladan ha ku qiib galeen abshir unkahoreyntii weliba kuwarbiyaasi aad u ahaytay ergadii ku qiibgalay doorashadaas waana walha ku dhisi ururka hadda shageeyahay qaabka ergida laangan xuli oo unkahoreyntii muqdisho iyo nseedan inta maalmood shirkilan fadhi iyo weliba muhiimadda markaas lahaay shirkaas
runtii war kasta oo la suubiyey oo baqeerka jira dadka baa lagu kasay ama hadhawaaya runtii magaalada baydhaba wayba hadeeray koodii bilimey wayba hadeeray invitation oo markaas laka martagaado markaasi ini koonfur galbeed suxufiyiintii ha uqiib galaan shirweyne ku furma doona magaalada muqdisho markii arrintaasna deertay runtii suxufiyiinta isu fiiriyeen meel kastana martagaadkaas walaan diray sida puntland jubbaland galmudug iyo banaadir iyo weliba hiiraan iyo iyo jawhar runtii barnaamijkaas ha dhawayni kulan weynaan kugaaldhanay suxufiyiinta koonfur galbeed magaalada baydhabo kulan kugaaldhadeen arrintaas qaabka iyo markaas aan wajahayaan iyo raggaan ku qiibgali lahayay maadaama meele harbooyin ku dhihi doona nan kasto aan tartami doono ama deegaanshii anshaana fadow guulan hooyi fadow raggii isxulay ultimana aan ka dambeyntiina waybaa suurtagelay in lif kumid ee koonfur galbeed baydhabo kubata afar qofna iyo kugu darsadaan shabeellada hoose iyo kugu darsadaan xidhiidi sideedi may runtii shirkiya furmay oo markaasi lankugogol haaray doorashada gaabkaan dhihi lahayti guddi wayba jiray marka xamarka suganaayay gabanqaabada ee oo markaasi laeraay golaha badbaadada suxufiyiinta soomaaliya laeraay runtii iyo wayba lahaayeen martigelinta hadhawaayowka iyo adeegowka markaasi anfuudaayowka shirka mar al markiseeni sifeelelahniinka dhawaay hoteela degni waqtigaan dheeradi waybaa dhiiday goboladii ama maamul goboleedyadii oo la martigeli puntland oo eed markaasi andhog jiidasi oo shirka kastoo diidinayti iyo waqtiga dadkaqaadadi markii dambana wayba suurtagelay inyaha uqiibgala runtii dagaal weyn iyo meelo ku dhiyaal eero kore oo dagaal oo markaasi ee namba sidii isaan hali lahay walaa isleey hagna aan leey waybaa dhiiday marka mar alle markii oo shirki furmi oo doorashadiin hadhawaatay koonfur galbeed waybaa ka talatay ini deegaankiisho maadaama meel masalahayan ini faarug buya meel anseen runtii haddii landadaalana faarugaano hanagda lahayni mayweli ergooyinka walnooga badanahi banaadir toddobaatan xubnood yo aan fadhiidi ergida aan ku gebeli koonfur galbeed toban qof oo afar qof shabeelad hoos ku darsanay hoogi dirka ka helnay iyo tobanka ka gaadhanay jubbaland toban afar qof yaa ku dheertay puntland walilanka baday mooshii labaad iyo toddoba xubnaada ku dheertay galmudug toban iyo shan ku dheertay hiiraan iyo iyo shabeelaha dhexe ama jowhar la ero waybaa ku dheertay shan qofood shan iyo shan walibaa ilaa toban qofa ku dheertay intaas dhan haddii ninaseeda wayba dareemase inin noo ka badan yihin haddii dadkaas dhan sarxan dhinanin fiiriyaan ini gudoomiye kuyaha isku dhaafa koob meel lahan qaadan dareema korta banaadir oo toddobaatan qof fadhiid toddobaatan sho haddii codsho dadka fadaan siisadaan ama yoon iska nagaan suurtagalo galmudug ka dhimaatirada lahaay runtii inaha ku tabnoona suurtagalo wayti doorasho walaagii deegan ahaan koonfur galbeed leyb adag ku koobi korta koonfur galbeed ahaan marka tiradii hataa dilikiin baday soddon gabeel dadka kale lay koo badan marka markii arrintaas dhiidi hardankaas dhii wayba iska daynay guddi doorashada dooradee lehi guddiga doorashada ini hal qof nin galo iska daynay hilaal yee marka guddiga doorashada ka darsanaysay oo musuq maasuq iyo walaasi noo ilaalay isdhiibanay ma sharaxa runtii oo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye waa inas sharxa korneeb haddii gudoomiye inas sharxana walaa dhan walnoo foogsadeen ergooyinka rasin ugu badan yihin walnoo ka badayay ergooyinka waa dooradayan boqol iyo afarta iyo sagaal xubnaadu toban leyb ku ana marka inii gudoomiye iska sharxa korne marka inii khibrad kale laysuu binohanin bati marka hore anima gudoomiye ku-xigeenka ma sharxan ahay markii loobinka iyo walaan ay weelo kor leegay waybaa dhiday walfadow dhammeyn inoo ku bahay lan koonfur galbeed noo kastaado sidii ka heli lahay is ikaali lahay waleerna ay yihiin xusni musharax gudoomiye ku-xigeenka nagado dharsanaado intii muddoena maalmoonka dambooyo warqadool gobadoola haljiyo intii kan loobin suubini loobinka suubini banaadir waybaa ku helnayihiin ini laba gifrilaha kadar yaa qorsheyni gabar oo markaas saxaafadda ka jirtay deegaanaha gujeedi reer koonfur galbeed reer koonfur galbeedna eh laakiin yoon ogeyn yaa waybaa hireer la suubini waa ernahi gifroom onlayan ini gifrilaha kabadi banaadir gifro marka nin ka roono labaatan gifroodaan online labaatan gifrooda banaadir laha ka dari labaatan gifrood marka banaadir ka eh ununyo noo dayaran marka
koonfur galbeed ha laakiin banaadir haan marka xisaab meelo walhan ugu batay labaatan ilaa tumo saka haysan oo garsoonye eh soddon soddon jubbaland iyo puntland israhayan haddii israhan walba meeluhu ogaadan walaa dhan iska fuugsadaayan wayba qorsheynay marka lamaado in gudoomiyaha sharxan sharxan jubbaland si hoose aan heldiin gudoomiyaha sharxa dirsana walaali ana gudoomiyaha sharxa adka siyaana gudoomiyaha keenka anuun ninka allay waayahay sidiya
gudoomiyaha iska sharxa gudoomiyaha sharxan jubbaland sen ee puntland sen waa irnahay si hoose gudoomiyaha sharxa adiga leh
yan gudoomiyaha sharxan yan gudoomiyaha sharxan marka meelidna lamaado gudoomiyaha fataa misgalaayna marka sidiya tumi shanta oo jubbalandna ka helnay tumi labaatan toddobada oo puntlandna jeefka ku shibanay laakiin nag og maleh markii arrinta saas nagati tiro badan beenanigu bati tiradii un beeg dhow dadalahani yar ay lahaynid meyla ku helhayn marka dadka walaalishayn la ergaayana dhibkilaha mari ama sheegay marka kooshaga igeligeg marka sug dhimaatiray iyo saas ata de dhegeystayaalkana sheekadu indhika dayaaras iidaan filade iyo saas ata mar alle markii oo musharaxiinta heligii musharaxnimada la deeri ani ii aalayn marka inaan musharax ahaa gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka musharaxaga ani ii aalayn isla markii ku boodi xusniya wargadis jeyni oo musharaxnimadiis iyo siifishay wala yaabay marka loobinka ini meelo ku bahow yaad diidayaan walaan markaasay gudoomiye kuheen musharaxnimadan diindana loobinka meelo ka jabe marka xusni ini musharaxninaga gudoomiyaha binaanka nin hugaado anin loobinka meelo in fayda in maraay in ku jamne higa fadhiyaada bal musharaxna kor marka dagaalkaasa laha mari waana waa in istanaasulaay horta arrintan ogaasa jirtay dhiibta kalena si dhimaad abshir waayahay adoonku banna maga fadeen musharaxiinta inta diirasi oo gudoomiye ku-xigeenkan tartamasiisun u hayteen dad fado u gudoomiye ku-xigeenka musharaxiinta gudoomiye ku-xigeen nima tartamaayeen mega diirayeen olihayana sidihayan gabar banaadir ku dareerta oo yaasmiin mayow dharaay oo magaaga mayowtin igiida fadaasiya jirtay makuweelna marka yaana gudoomiye ku-xigaan ansharhaasi ansharhanaayti banaadirna yoo siyaan fadaayan toddobaatan xubnood banaadir ku dareerta yaana sii la fadaay makuweelna yaana dagaalani gudoomiye ku-xigeen wali kale aan tartamaayay hiiraan yaan tartamaasay marka in odad helo iska aadeen waana sii koreenba laakiin khibrad iyo waayo aragnimo meeli ka jirtiya ka waayan unun saas keenani waayahay idaa maasanta mukhtaar sheekh aadan dalmar doorashada qaabka iyo andheedi iyo weliba qaabka iyo socti inta maalmood ee soddonka maalmood iyo ku koobnaatay la dareertay oo weliba sidee markaas barnaamijka ka bilaabday iyo sidiisa ka dhammaaday la dareertay walyaabo adag kula socoti iyo weliba walyaabo adag ku filadaasi doorashadaas may may hayd
horta cabdulaahi aada iyo aada yaan mahadsanta horta walaagii oo muhiimada lahaayay oo ana ku sheega fadishirkii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosage ee ku dhiyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waliba eed aan sheegay wariyaagan khabiirkan saxaafadeed maxamed abshir mandela waxyaabo ana eed ana ankala cajaaibay waana khibada lahaaytay iyo isticmaaleen wal inkubahi markii aan kistawarka naqd wali kumid haytay qaabkii oon la heliyeen ergidii ku dareertay puntland iyo jubbaland iyo u ku fiiriyayeen maslaxada koonfur galbeed iyo sidii walka naqdi lahaayeen ugu yaraan un ku heli lahaayeen xubin firfircoon oo haanqaado karto xubinnimada saxaafadeed doorkiiyo kaleeta koonfur galbeed walaahi door lama ilaawaan iyo door geesinimo la waaye maadaama iyo caqliyad isticmaaleen ilan dadka deegaanadu ha ku jeeda inta badan mayba laka suxuleeyay meel kasta oo madaxafyada siyaasadda soomaaliya lanka tartamayo inkastoo media uu siyaasadda un ku tirsanayn laakiin siyaasad meelama ku maranayn abshir door fayla gaayay oo geesinimo leh ooyo kala heliyeen jubbaland ooyo heli soosaadka la galeen haddana puntland la galeen oo haatan hoosta ku leeyihin iyo otidio gaarka ina weedaan iyo kaalintiyo kuweydiiyeen gobolka banaadir oo haytay labaatanka gabrood inaa ku dhex xulgaan walaahi wal markii afku laku eraw yaru laakiin hal gobodoy markii lilahay kulley mandela xusuus gaar ee kaleeta maalmoogiyo hamareen mukhtaar adoonku baana doorashada markiiyaa bilaawatay la dareertay iyo weliba markiiyaa dhammaatay la dareertay abshir waliba isu ku sheekeeyay in dhibaato badan la hangmari jubbaland markii la fiiriy iyo puntland markii la fiiriya qaabkiiyo wadatashiga na sameeyeen iyo weliba sheekada iyo la sameeyeen ee hoose hoosey tahayti walyaabada ku filaasi iyo oo gudoomiye ku-xigeen fadaayeen oo weliba deegaanadan koonfur galbeedna matalaayeen saxaafadda ku dhisan ku dareereen walyaabo adag ku filaasi ma inii iyo haanbahaan ama iyo ka guulaysadaan gudoomiye ku-xigeen kuwa ma inii iyo ka guul daraysadaana walyaabo ka mukhtaar ahaan ada
horta horta guul yo era koraan markaanan fiiri doorkiiyo geeg ugu jaraan maahir aadan jaamac yaa ka aalay inuusu ku guulaysid gudoomiyaha koowaad ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya nosage muxudiin maxamed xusni usiina waliba hagabeey gudoomiye ku-xigeenka labaad ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed nosage kaalin faylaha weliba codadku isku guulaysidii aan warbaahinta kula dareeray waliba haytay codkiinka badanay oo la musharaxa ayuusa haka baha walika alay walku badan siyatun cod inuusu ka guulaysidii walaahi siduusa inyarye iyo saxaafada kaalintuusa hanku hooyi koonfur galbeed soomaaliya walaahi door lama ilaabaan waaye walaka dhiirigeliyey waaye oo geegus laka amaana inkastoo uusu xel ka qoobad haatana dadaalkaas iyo guulaas usugeeka deeri shaliismisku deerin dad mandela ku mid ayiin oo hilaal sheekh shucab ku mid ayiin iyo libintaas lesheeni laakiin habahowka uusa habahay iyo walnaqashada tiidiis door fay lehay oo lahadheeli oo weliba la erakor geeka kaalin mugleh iyo guul lama ilaawaan yasheeneen ragaas walfelena walaaga ana filidaayo markaad erti walaa anfiloda ay ku badan ha ku been ana weliba ka aalay members hataa hobanu ku helna ana markasta kaga nacafadi hataa xubno ilaa hataa markii la fiiriyo ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ka hor bakistan cumar faaruq xilligiijay weliba roogi jiray langle eraw sob weli la eri jiray hortiya magaaja nosa jiriyada lugubi weliba soj sojan sojan iyo la eri jiray cumar faaruq soo gaamiyi jiray iyo lanko albedri erayan ya kumid ahay kubacdina waliba qobsada cumar faaruuq nosaj m b xilligii nosaj a itifaad maxamed abuukaro hata ka calaawiniis talyaaniga swedenka noolye iyo xubanka hay maxamed abshir mandela xubanga ku hay laakiin kubacdi ururka nosaj unum isku dhex aragaan laakiin geeka ma aha saxiixa kaleno ururka nosaj gudoomiyaha unageeka unakaleno usoo walan saxiixna xataa maka aalaw inuu geeka holwadi karo marka guul weyn oo haangooyiti waay suxufiyiinta ka abtirsadayaan deegaanadu aragtiday mandela weliba sheegtay in guddiga doorashada markii la sameeyey xuban in aysan kugu darsateen guddiga doorashada xubinti aysan kugu darsateen oo weliba lasiin ku ogolaaday meega maalmood oo kala qaadatay guddiga in iyo lama qunaadan doorashada qaabkiiaan dhihi lahaytee
guddiga doorashada markii la xulay ergooyinka iyo ansixiyeen marka gobol kasta ama ama deegaan kastoo sida koonfur galbeed iyo puntland iyo ha hal qofala ku sheelay yaan ku kooyeen dhaabkaas horta lacag xulay da-di iyo walnubalka xulahay marka ana guddiga doorashada in la idarada la damaacsanayo laakiin taasi ma ogolaana walays areehi saaxiibka hilaal galoy saaxiibka hilaala guddiga doorashada gari maadaama guddi doorashadaan ka hobgara walbadan walbadan isku dhuuro taas daraadiye yaa guddiga doorashada hilaalan gali anina binaankan suramaysay oo marka shaqadan dareertay doorashada ma musharaxiintii iyo weliba ergadii wala doorada lahayd keliya yaa roogtay mise madax ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyona xaadir ku hayan
markii guddiga doorashada suubay kubacda doorashadii la gudagalay waybaa meelo goobjoog ku haayay maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa goobjoog ku hayay ilaa doorashada ku dhammaadasi ilaa calaamisaarkii intaas dhan isu goobjoog ku hayay si oo musuq maasuq iyo barataada meelo kordhiya hadhow dambe laga erne usul maragaataan ku haada runtii doorashadaas way bahaytay doorasho oo intii aan ka faylahayti intii aan nosaj ku tirsanay lamada kun ilaa madi ilaa iyo hata nosaj xubaa ku hayay qaabka doorashada hataan dhiiri doorashadii way baleero koreha adduunka hataa doorashooyinka madaxda adduunyada dhigaas hataa mahayn
waayahay mukhtaar mar labaad yaaka nagade doorashada markii adhiidi hogaanka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo xogahayihii la dooradi oo weliba haddana la ansixiyey caleemasaarkiina iyo adhiidi dowladda koonfur galbeed soomaaliya ha dhawaaytay isero korte adoo ay khabiir saxaafadeed hogaankan hadda shageeyahaya ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj tacdiidi linjiisada jari wariyaalka walyaabo badan iyo kubedelaas
horto nosoj tacadi linjiisi suxufi bayaan leha ku saaro korto awoodiya in lata inay suxufi kubaajida tacadi linjiisida fadi horto aragtiday iyo iyo iyo walaagay dhihi jareen markaan riidanka nagado maka aalow sababtoo ah tacadiga dhiyaw oo waryaha lanjeysidaw dadka jeysida horta noso jimaae falka markii usa dhihi yaa wali ku naga kortee jawaab walna wala qaab oo aan hata sheego karo oo nosojaas difaaco korto xuquuqda suxufiyiinta oo inta langerina ka hor ama dil ama dhaawacninjeysina ka hor oo aan hata arbaabo kor maleh laakiin markiisu waryaha dhibdeera nosaj baaqa ku tiri jirta inta badan tahaana koley waliba lamid ayin ile bashar waayoona awood tahaani hor kuwiin ma lahaada koraan laakiin waliba id aan zaa'idii koraan iniyo tababaro fayliyo siyaan suxufiyiinta ka kala nool gobolada dalka oo dhan iniyo deersiyaan iniyo suubiyaan tallaabooyin korlanka qaado aqoonta suxufiyiinta iniyo eedan bileeriyaan markii hore ururka nosaj waliba reedan dhikay khilaafaad fara badan oo kakooyi hogaamka ururka saxufiyiinta oo cumar faaruuq iyo iyo bakistan eh marka waxooba khilaafaadkii iyo hata ku yaraadaan haddaba weli dhiigaayo shalay meedaraad saxufiyiina laha ka dhawaay gobolka baay koonfur galbeed oyoona lakooyeen hogaan cusub oo khilaaf marka waan wali ka aalay khilaafka saxufiyiinta ee oo ururka noosila ka horjeeda gobolkuna inin gaar iyo ka aale ma dheegna gobol kale oo soomaaliya ku mid ah oo sida gobolada puntland oo kale jubbooyinka oo kale banaadir oo kale ama galmudug oo kale maku dheegna suxufiyiin laakiin kulan dareeri soddon maalmood oo lahaga dooradii xubno cusub oo ururka leeya oo dhammaan saxaafadda soomaaliya iyay ku qiib qaadatay oo haddana baydhabo dad odayaal iyo layin suxufiyiina laha cali masaare nosoj eh kastoo waliin argaya habacsanaan hadhagali suxufiyiinta goboladu ku nool dhatiyo marka taasna wayba hogaanka cusub ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliya nosoj gaar ahaan gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka lamaad ee ururka suxufiyiinta muxidiin xusni iyo isu ankaha arrintaas oo suxufiyiintana eed unku baraarujiyay arrimogaas oo kale oo midnimadiyo nisku weeri taas anin codsihaan ka darfaday
mandela markii la fiiriyey saxaafadda gobolka baay saxaafadda gobolka baay markii la fiiriyey qaabka lahandhawaay gudoomiye ku-xigeenka oo koonfur galbeed aa kujiida haddii faahfaahin hoose
runtii markii oo caleemasaarkii magaalada muqdishoa ka dhihi kubacda way baneen suurtagalay inay riidaan ka nagano magaaladiitan una hornaa ku bani yani suurtagalay inay magaalada baydhowr riidaan ka nagano kubacdana dadkii markaasi aan uun doloolay ama dhigdi kahay walaana kahayna ama hoolo una hagabanay magaalada muqdisho iyada lahanin ka dhawaay magaalada baydhabo iyo eelboorkaba sifeedadanin dhawaay runtii wayba nin haytay oo nuun dhiirigelin hoogle ini meel una markaasi meelitaan una hakanagan iyo dareemani oo deegaankii kanriid hakanagani iyo runtii eed aan dareemni marka nanki meel nankabadi hool hawqabada waab hanagada lahadhawaay walays hawqabada ini guulhaayeen iyo dareemen kafarxeen gudoomiyaha ururka suxufiyiinta oo maahir landooradi dhawaanogan waliba use safar shaqa kamaraayo oo use kala kulumow saxaafadda deegaanadan soomaaliyeed ha ku jiida maamul goboleedyada dalka qaar ku jar hadda waliba dambay tahay maamulka jubbaland magaalada kismaayo in uuse kulanka la weeladay saxaafadda jubbaland gaar ahaana saxaafadda magaalada kismaayo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka oo deegaanadan ha ku jeeda oo muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni landooradi tan iyo intiisu magaalada baydhabo ku hoy kulamo usa dhaban qaabiyahay oo weliba usa kulamo kalaweelado saxaafadda ee gobolka baay jarte
maraal markii doorashada dhiidi way babalanta haytay ini gobolada dalka la mara mas-uuliyiintan ka sareyta ee nasaj iyo ka wareegan seedan garoowe seedan kismaayo seedan baydhabo seedan beledweyne seedan balanta bahayti dhammaan maamul goboleedyada kulli ini iyo maran marka taasa ku madaata gudoomiyaha dareerka us dareerahay oo hata kismaayo ka seedi meel kaleha mardoon baydhabo ku mid eh garoobila seeda doon marka dareerkii un hor ogaynay oo ka ballanli yaadilay marka baydhaban ama dhoqodiila ee ka dhawaay doon lanki kale oo saxaafaddu ama war kasta oo la suubay langa humaan arga lanki humaan arga usu gaaran ata walaawan walha dhisi walha suubay waana waqti laakibi wali kale oo oo khilaaf eh laakiin wali lafaday hab khilaaf qaba anahaan yaana diidina erakor laakiin wal kala suubi ani laakiin hata bay dhow koo ani gudoomi kuweyn er erakor afka baguuyo marka laakiin era usuuna haawle lere wal kala una tan eraan bale laakiin boos lanko ya faday laakiin era wali faday wal ogi marka wali er laahin
madala markii la fiiriyay mukhtaar sheekh aadan dalmar ee hadal isu ku dhawaajiyey oo ah dhowaan magaalada baydhaba oo maalmo un haddaan dhaafin weliba laa ka dhawaayay saasoo kale yoona dhalinyaro koonfur galbeed aa ku jeeda gaar ahaan saxaafad ku dhisan gobolka baaweriyaashi ku mid ah oyoonle ee urur suxufiyiinta soomaaliyeed ee nasuja ah dhisni oo magaalada gaalkaciyey inaanay dooradii unuun marka mukhtaar waliba leeya khilaafka keliya waliba isu ku teegayo waliba gobolka baayo oo ee hogaankii muqdisho laha ka dhisi ee dowladda federaalk soomaaliya garwadaanka ka- ku hayti ee dhammaan ergooyin ee ciidan fara badan markaas walaha ku dhisi ee ururkan hadda shaqeeyahay gobolka baay gaar ahaan magaalada beeldhabo ee khilaafkaas ku teegaya aaminsantaada
horta baa walaa amal dhihi jireen war kasta oo baydhabo baydhabo adoo dhatan la kasta baydhabo adoo kaana wan leereeyay idood walaan nagaa laka geeday marka walaan nag ley nanki nigeeda fadahay walaan nag ma nigeeda kora ogsana haddii oo walaan nag magaar dad ama magaar digid midaflaha ningalad ama magaar oo koonfur galbeedaha ningalad kasaan Eh, barnaamij oo gaalkacay eh, galmudug iyo puntland dhatiyo laha kasuubi wadbaaka dhan unta dhunyaha mar laha kaweeli eh, garow laha kaweeli kismaayo laha kaweeli magaalooyinka liriguyi laha kaweeli hatina wali lahamdire hatin bay dhow may gaalkacay waa bole eh, gaalkacay way baan obtaa garow baan obta may garow saade Eh, hamar ba ham- hamareena hamar haka eka weele baydhabo ka dhalani maaha khilaafka intu laku bilaabo lafadahay khilaafka nosage intu laku bilaabo nosage waa laku- madaxdii caasimada deganta laakiin khilaaf fado gudoomiye gudoomiye aan noo eray gudoomiye gudaha aan amel waa yar- yariba laakiin waa diida waa lukasay gudoomiyaha aan nuu eray hamarna seeday intu gudoomiye kuhiyeen lebi rooge may may ku faday laakiin waa tara wal yar lahay gudoomiye gudoomiyaha wiinaga ahaa dhee hamar seew inta kinugul aan kala dhoolilay maus soortas dhamaan dhamaan isku haabad in gudoomiyaga maahira leeray garowga deganyi caasimada deganyi hawkayaa guud macalumo leeray hamara roog ninkooyan unun ansadan shakada dareert ada gudoomiye kuweyna ahaa ananay wal injias maad awal injiis ila roog ani baa ka ogola
waayahay ee, waliba mardhow ee, dhegeystayaasha una dheeji doonee kusimaha madaxweynaha waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo weliba waraabka maxamed xasan fiqi oo sheegay in ee, dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ka faraxsanta guulii ee dhallinyaradii intartamaasi deegaanada koonfur galbeed iyo ku hooyeen doorashada kudhiyeedii magaalada muqdisho ee hogaanka urka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nasuujilka doorada iyo weliba soo ku dhawaaji doona dhowaan in dowladda koonfur galbeed iyo gabanqaabe hayta xaflad weyn oo laha ka dhawaayo dhallinyaradaas iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka oo deegaanada koonfur galbeed aa ku jeedo haddana magaalada baydhabarooga iyo dheegi doontaa mardhow oo kusimaha ee ku hadal doona balse mukhtaar ayaa ka nagday mukhtaar see lungu bahe oo ada aaminsanta ee, adoo ee khabiir saxaafadeed muddunaha ka jari ee saxaafadda iyo weliba shaqadii seelin ku baxe iska qabsiga inta badan saxaafadda Ee, markii la fiiriye ee, cumar faaruuq iyo weliba ee, bakistan oo iska haysadeen ee, xogayaha ama hogaanka ee, nosoj ma emarkin ku horeyti oo ee, tan oo kale la iska qabsada marka seelin ku baxe yaada deeginta
iyadaa mahadsanta horta shay kasta faracii asala leey mandela weli ka alase jawaabti lambahanayni marka hore horta isku dhiibi ururka nosage xamara laka asaasi xaruntiisna xamaro dadka xubnaha ku ah yaa weliba ha ku shal jeedaanin deegaana shalgadiisa markuu sheega hoob markuu farcaga buu isu yaala oo oo farcaga uu saameyn badan male asalku ilan shaygun asal iyba waliba oo bahaayo xamar gudoomiyihii iyo xogayaha guud hadda waliba kaale xogayaha guudaha horta saameyntan kuwiin kuleh ururkan suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosaj maxamed ibraahim macalimo xamararow mandela waleeray may may gudoomiya intii xoghayaan lan lanseeda may may lan erwaay gudoomiye una may shirjarayd xamar warka gobada koro saxaafada roogda inta liseed wal ero koro unii wali anaa gudoomiyihii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed inay nin la ero wal rooga banaadir may koo leh ob walaaweer halka dhowr kilomitr leh mo tradisho waay tradisho koonfur galbeeda leh hata afgooyo ob liseed hataa laku ero fadi hataa intun ku dhowaado fadhi laakiin shay horta markii mucaarad weeldad yafay lahaadee weliga aley mucaaradnimadun hata ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosage si toosa nosage man abaaro hay weliba abaarahaye ninka gudoomiyaha ku-xigeenka lamaad lahan dooradi ee muxudiin xusni yo si toose lahan abaara ilileyka niila hadal ilan owlaad ho orooto awka kuga kusurumaayana babooraayani laakiin awka ho bunseedo madagaba galantahan saara oo abaabowraa lahawga seer ku ogolaadaay markuu haalna arinyoogileybu waa shalay ad walhaangnagati reed muxudiin xusni wali arafaday maadaama aad gudoonkii la gordaaye la aqoonsiiyaa heer caalami ad ee taa dowladda dhexe ilaa iyo hay-adaha doonariska iyo ka aqoonsiyiin yaalkun yoon walba lakin ku baahanya inaga aroorida la hadala madaga galanta ku saarta ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliya anisiin matalohay useera saas markun wali lafaday kala maslaxa walaayo tabada ayagna ee dheh iyo ku qaada laakiin hob mucaaradnimo rasmi ee lafadaw mucaaradnimada walba lambahaya inay horta geedka hoba siibta fadaas jiridka laa siibe marka hore maxamed ibraahim macalimow halha la gobsaday maahir aadan jaamac halha la gobsaday kubacdi xusna weliba ku qaadaan
waayahay hakanagada doona martida barnaamijka ee gaarka ee uuna geekun ku hadalahayna doorashadii ku dheydi magaalada muqdisho abshir maxamed nuur mandela iyo weliba mukhtaar sheekh aadan dalmar waliba yala dhegansadaasana kursimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda beero iyo weliba waraabka maxamed xasan fiqi oo sheegay in dowladda koonfur galbeed iyo ka faraxsanta waan iyo hadhowaayasa ee guuli reer koonfur galbeed iyo hooyeen dhalinyaradii tartamaasi hogaankaas iyo weliba usoo sheegay in dhowaan dowladda koonfur galbeed iyo xaflad qabado doonto oo iyo ha ka dhowaayaan dhalinyaradaas
oo loo joogo oo oo asagana ka tirsan dadka ilaahay maaragtay uu siiyey ku soo guulaystay soomaaliya maamulka koonfur galbeed guddoomiye ku-xigeenka ee suxufiyiin soomaaliyeed inay noqoto ee kaalintaas ku soo guulaystay runtii in loo waxaan qabaa in dadkeenna aysan ku baraarugsanayn baa laga yaabaa waxaa laisku dilo idaacadaha ugu daran maanta alxamdulillahi rabbilcaalamiin in soomaaliya meel isugu timaado oo aan kaalintaa ka soo galno mahaddeeday leedahay ka wasaarad ahaanna ka dowlad ahaanna waxaan jecelnaha insha allahu horeynoo u ballanqaadnay inaan xaflad gaar ah u qaban doonno arrintaas haddii ilaha raali ka noqdo
kursimaha madaxweynaha ahna wasiirka wasaaradda beero iyo weliba warrahabka maxamed xasan fiqi iyo kaas haaye oo sheegay in dowladda koonfur galbeed guud ahaan biyo ka faraxsanta waana dhowaan xaflid la qabado doona taasoo laha ka dhawaayo dhalinyaradii ee aan halganti koonfur galbeed waana waalkusheentay doorashadii ee ku dhidi magaalada muqdisho ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosaj laha ka dhisi gudoomiye ku-xigeenka deegaanada koonfur galbeed ee iyo hanhooyen khadka teleefonka yaa weliba barnaamijka gaarka ku qayb qaadaasana barnaamijkan sida tooska idaacadda warsan ku bahaayo waliba markaas ku dhiibadaasna ra'yigiin maadaama dowladda koonfur galbeed iyo hadhowayti doorashadii muqdisho ku dhiidi shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaana shacabka magaalada baydhabo ee barnaamijkan haddii la dareeri iyo weliba guud ahaan doorashadaas la dareeri qaabse yoonan aragan iyo weliba aragtida tiiting oke eedeng doorashadaas ku dhiidi magaalada muqdisho ibril halsiyeed konton soddon afar siyeeti afar ee barnaamijka noola qayb qaadaysan ibril halsiyeed konton soddon iyo afar siyeeti afar ee barnaamijka gaarka ee geekun ku hadalahayna doorashadaas ku dhiidi muqdisho ee kuwa qayb qaadaysan dhegaystaha ku horeeya ee barnaamijka ku qayb qaada way fiiriye halo asalaamu calaykum walaal magaaga saddexan iyo weliba xaafadda najma idriis oo weeraayta xaafadda caalami najma dhegeystayin ku horeeya barnaamijka gaarka ee ku qayb qaada way aata barnaamijka haddeeda la dararta horeyn gudubkan
eranahay sasbiintahaan oo hadda gaarka xaska abaabulan oo iyana xanisteega musharaxnimo oo sadiida maxamed cabdilatiif cali yaasi mukhtaar cadoosh way beera lahay dib an fikira dib an naabada oo hal hogaan haysada xusna gudonka way eri lahay
qaabse lahan dhawaaye doorashadii muqdisho ku dhiidi markiisin tiin shacabka baydhaba qaabse an aragtaan doorashadaas ku dhiidi magaalada muqdisho weliba guula reer koonfur galbeed iyo ku sheenaan maasha allah maasha allah safaylahan araga safaylahan dhawaaye
ciidan mahadsanta najimo oo nuweerta xaafadda caalami oo hayta dhegeystayaen ku horeya barnaamijka ku qaybka adow dhegeystayaasha barnaamijka weliba iyo reyuku ku dhiibudi koraana doorashadaas ku dhiiday magaalada muqdisho iyo weliba guulo reer koonfur galbeed iyo hanhooyen dhalinyaradii markaas ku qeybgala doorashadaas waana iyo sheeneen gudoomiye ku-xigeen oo muxudiin xusni hadda markaas
shageeyahay هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم
عليكم السلام magaaga iyo weliba deegaanka dhegeystahaas qadka teleefonkiiya kuguhaya rajaya mar kale intiiusa hawada dib haankanagada dhegeystaha kale ee qadka ka jira hallo asalaamu calaykum walaal magaaga iyo weliba deegaanka waayahay barnaamijkii gaarka haaye ee unan ku hadalaanay ee doorashadii kudhidi magaalada muqdisho ee ku gudi jirna islamarkaasna ee idaacadda warsan ee barnaamijkiisa toosan kula dareertan hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaaga iyo deegaanka دبر سلبية كبيرة يا عبد التوفيق qadar ida maasanta raadiga isku gaabay xaafadda tawfiiq barnaamijka saaran kula dareer فيلي صاحب Ee, qadar ee barnaamijka gudagal su-aalo iyo weliba ee, ra'yiga kiika ee unan ku hadlayna barnaamijka gaarka eh ee, bal adoodii ee, la dareerta
أنا قلت لك يا أنت أدان كفكرتي كدير قلت إيديت بول كبول هدو هاي كلمت من معلم ويا محمد عباسي يعني الياس ولي بيعرف هذا قدام بويا قدام كوس بالعندار دي كويين دي موجود فصلي يقول لي كونفور جرمان أدوادي أنا دي كان جماعة كندا
eed iyo mahadsan yihiin dhegeystaha nugeeri xaafadda ee tawfiiq iyo kaas haye barnaamijka gaarka inaa ku qaadadaay weli barnaamijkii iyo ku gudi jirna
haweenarin aragtidiisa xorriyadul qolkana qolkana hawiiqin xaqiiqada waarankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar ha uga qadan wadkii dhimashada ha moodin haweerarin haweerarin aragtidiisa xorriyadul qolkana qolkana hawiiqin shacbigu waa wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yariyo weyn yariyo weyn ku codeen shacbigu waa wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yariyo weyn yariyo weyn ku codeen
weli barnaamijkii gaarka haaya ayaa ku gudi jirnaa dhegaystayaal weli saas oo kale ah qadka teleefonka su-aalaha ku weydii kortaana abshir maxamed nuur mandeel ah oo ku mid ee dadkii walhaa ku dhisii hogaanka hadda shageeyaha islamarkaasna ku mid ahay ergadii koonfur galbeed uma talaasi doorashadaas ku dhiidi magaalada muqdisho haddii waldhaliilaysan in haytan saas oo kale abshir yaa haweydii kortaan dhegaystaha qadka teleefonka ka jara hallo asalaamu calaykum عليكم magaaga saddexan iyo weliba xaafad walaal
السلام xaafadow hallo Hallo, Leeyahay.
deegaankew
Hallo.
walaal si toos ay qadkan ka jarta magaaga iyo weliba deegaanka
Maxamed meel yar aan isbay oo buuliyo.
xaafadda buuli jimaac barnaamijka deeda la dareed hore in gudgal
Ee meel ma fadaan horta walaa meel yar aan isbay. Amarna ku soo dhiyay waxa ku guuleysay horta aan ka faraxsan gowdhe.
haye
Meel yar aan isbay arbay oo meel meel buqaare in ku baan meel yar aan isbay haligi isku qobsisay biyo walaas.
mhm
Halka walaa si meel yar aan isbay ni meel yar aan kaas la ka gabe.
Ee, doorashada la dareertay qaabkii aan dhiidi wal dhaliile ama ee, su-aalaad weydiyaasa abshir oo ku mid ah ergadii ee matalaasi koonfur galbeed ee, jarte qadka teleefonka dhegeystaas ku gooyay idan maasinyi buulu jimaaciya barnaamijka kula hariiray eberli halsiyeed konton soddo afar seeti afar iyo barnaamijka noola qeyb qaadaasan dhegeystayaal abshir ee dhegeystayaasha dheega hayta ee inta badan waliba ayuu ku dhiibidahayna ra'y iyo doorashadii muqdisho ku dhiidi ee mukhtaar waliba isu ku dhawaajiyay in hayna markaan ku horeeytay oo liska qabsada haddana ee ee deegaanada koonfur galbeed gaar ahaana ee digli mirfla ayuu iska qabsadaan ee xil dhammaan dhegeystayaasha waliba ay ku dhawaajiyayaan in lang midooba midnimada ururkan iyo weliba doorashadii muqdisho ku dhiidi gudoomiyihii ururka suxufiyiinta dhaqdhaqaaqii sameeyey magaalada kismaayo kulamo ku bilaabay soo puntland ku kooy saasoo kale baydhabo dhowaan ha ku wajahanye gudoomiye ku-xigeenka oo magaalada baydhabo rogo muxudiin xasan xusni ah ilaa hadda dhaqdhaqaaq may ku argahay tan nagada korte xusni oo iifidi yaa khilaafkan sheene
way barlahay gudoomiyaha bohawir dareerahay gudoomiyaha idisman dareerahay nasajan dareerahay hulanhay sheekadiisa ku midata dareerka isu dareerahay wayba ogolaaday gudoomiye ku-higeenka yaa ogolaaday marka isku dareerum ee gudoomiye ku-higeenka saasaa ka sheegayahay marka usluuba laha martii doona marka maadaama laha martii ay magaalada baydhabo ka sugunyi gudoomiyahana diiri doon intaas ku raa doona garowna seena doona marka shaq oo lisku ogiyo hiblow fadheer iyo fadhima shaq waa geedka ku afiyahay nusaj wala asubsunta shaq ya asubsunta war akhriyo geedka warka warsan oo dhay way baakriyay nusajin husni nusaj aapka sayf kudhisanta warka baakriyay shaqada ku meesha
bismillaah in yaraa raacanaya soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad xusni maalintii uu istaagay inuu qabto xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka suxufiyadda qaranka soomaaliyeed nosaj wuxuu dhabarka saartay eed eedaasoo ay ka mid ah in dada isku fiicnaayeen ay kala caroon doonaan taasna way dhacday marka midda looga baahan yahay xusni mar walba waxaay noqonaysaa kow marka ugu horreyso inuu baadi goobo isku xirnaanta suxufiyiinta gobolkan ma kala maarmaan waa inuu geed gaaban iyo geed koro u koraa sidii uu raggaa uga dhaadhicin lahaa in xilkan xataa uu yahay mid iyaga dhexdooda yaallo haddii ay doonayaan xataa ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed inay wax ka noqdaan ay sugaan maalintooda wayba imaan doontaa ilan xilkan maaha ku dictatorship ku dhisan oo hanaan keligii talisnimoa maaha waa hanaan ku yimid doorasho nin walba codkiisa uu dhiibtay marka ka dhaadhicintaas iyada ah ayaa ah doorka xusni kaga aadan inuu u bambaxo uusan ka fariisanin isu soo dumidda quluubta suxufiyiinta gobolkan taasoo haddii ku guulaysto ay kor u qaadi doonto waayo arrimadiisa ku aadan dhinaca hogaanka
waayahay weli barnaamijkii yaa ka gudu jirna qadadka taleefonka eberli halsiyeed konton sodon afar siyeeti afar ayaa barnaamijka gaarka ee reyga inkuu ku dhiibada haytaan islamarkaasna ururka suxufiyiinta qaabka lahaa ka dhasi iyo doorashadii ku dheedi su-aalo ku weydii kortaan abshir maxamed nuur mandela
hadduu suxufigu warkiisa waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin
taleefonka qadka taleefonka halo asalaamu calaykum waayahay dhegeystayaasha nambarka yaa waliba maleeyay in iyo weli aan fahan waa eberle halsiyeed konton soddon afar siyeeti afar nambarkaas eberle halsiyeed konton soddon afar siyeeti afar iyo barnaamijka gaarka eh unan ku hadalhaynaa doorashadii kudhiidi muqdisho iyo hogaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosaj oo markaas musharaxiin badan integnity qaabka lahaa ka dhisi iyo isoo hadda shageeyahay ra'yiga kiiyo ku dhiibadi koraan iyoona su-aalaho fadaayan ku weydii koraan abshir maxamed nuur mandela oo ku mid ahay ergadii ku qeybgeli doorashadaas halo asalaamu calaykum
wargeysyada hadduu ku faafo adigu agarha uga qadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin
halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum salaam magaa iyo deegaanka walaal
deegaanka xaafadda wadajir waay magaalada yaxya isaa xasan yaxya barnaamijkiyaha kee dhawaaye saalan ku dhegeystahay wadajir barnaamijka
barnaamijka safaylka wadajir ku dhegeysadayna haye yaxya bal aragtida tita oo ka eedan doorashada ku dhiidi muqdisho iyo weliba haddii su-aalada gabta
aragtida doorashada muqdisho ku dhiidi dooro doorasho macnaha xaqay hayti eed macnaha macnaha doorashada soo diiday xaqay hayti doorashada waaye haye
marka sidii heebbama in ladhahay banaadankadi doorasho la gala doorashada ka guulaysada ay ka guulaysan in la taageero nanka haddii dhan guulaysada way taageereen doorashada may baadi saxaan iyada iyada la taageeray saasa aaminsan war su-aalayo adag qabta oo abshir aad weydiyaasa jirta
abshir suuba ka jari macnaha guddiga doorashada oo miiliseedii marka maadaama macnaha doorashada xaqnideedii macnaha tool su-aalahan weydiyo mala doorashadaas iyada iyada aan taageersanana ciidan maasin yaxye oo xaafadda wadajir barnaamijka kulhariri iyo kaasahaydi ee doorashada waliba ee ee ku dhidey muqdisho sideedii meeya shirka furmi ee soddon maalmood iyo dareeri tum iyo todobadiina doorashadiyaasi toosaan dhiidi ee dhegeystayaal qadka teleefonka iyo fiiriya halo asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca iyo deegaanka
maxamed axmed daaish xaafadda isha maxamed haddii aad radarata barnaamijka hore in gudagal
maasha allah ciidanka sudhawaana muxudin xusni guulo koonfureed soomaaliya hoytiyo ciidanka sudhawaana guulaysiisa guulaysiday ee su-aalada qabtoood mandeelaad weydiyaasa jirtee wallahi suaanada mandela usiya maanaha maydaha wiildan doorashadana hadbaliin maanaha inta maanaha is qabsi kale magaalada shirsiinta kale ujeeda madaxsicir fadeen muxudin xusni iyo hogaansiga isahaysiga ee baydhabo ee ku jaro oo weliba dhowaan ee dhalinyaro kale oo iyoona ee saxaafadda gobolka baay ku tirsan oo iyoona ee doorasho ee gaalkaxyaa ku dheedi iyoona sheegeen in iyo xil ha ku gaadeen ee haddii aad la dareerta qaabkee ee lungu bahaada islata isahaysigan ciidan mahadsiin dhegeystahan weri xaafadda ishiya kaasaayo oo barnaamijka ee ku qiib qaadaya qadka teleefonka iyo weli guda jirna barnaamijkan waa barnaamij gaare oon uun ku hadalahayna ee doorashadii kudhiidi muqdisho ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed edmasoj hoggaan iyo ka sameeyeen saas oo kalena markaas stuudiyaha iyo la roogaan barnaamijkana oo la qayb qaadahayan abshir maxamed nuur mandeel shirkaasna ku qiibgal iyo weliba mukhtaar sheekh aadan dalmar oo khabiir saxaafadeed ee isuna iyo la falanqeeyahay barnaamijka doorashada ademsen xasuusi waliba markaasi iyo kudhigay muqdisho sadiidii meeya shirka furmi soddonkii waa soddon maalmood iyo shirka dareeri tumiyo todobadiina markaas si toos ayaa doorashada langudgalay oo weliba xoghayo oo landooradi mucalimow gudoomiye oo markaas landooradi maahir iyo weliba gudoomiye ku-xigeen oo landooradi muxudiin xusni oo deegaanada koonfur galbeed qadka teleefonka saxaabta waliba iyoona rediyoku ku dhiibada korana doorashadaas qaabkii andhihi iyo weliba haddii dhaliil haayaan oo mandela kamid ahay ergeyda ugali oo iyo haweydiidaan si toosan mandela isa ay jawaab ku sii doonaan farsamada waa facebook ayaa
bulshada qaar baa wanaagsan
qadka teleefonka dhegeystaha ka jarya fiiriya halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka magaaga iyo deegaanka
deegaanka waa ma cunay cunay magaaga barnaamijka dardarata isaak horeen gudagal barnaamijka gaarka ee haddii aad la dareerto horey in gudagal walibaan ku hadalahayna doorashadii kudhidii muqdisho ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed nosoj meele markaas doorasho hogaaniyo kakuwaaladan iyo weliba martida barnaamijka oo mandela iyo mukhtaar sheekh aadan dalmar e haddii aad su-aal ku weydiiyaasa doorashada qaabkiiaan dhiidi ciidan mahadsiiye sida barnaamijka isu ku qeyb qaadi yaan ku mahadnagay dhegeystahaas mandela haye barnaamijka dadar dareert hore in gudugal qadka teleefonka oo la dara raadigiis ku gaabay waayahay mandela yaa horeyn sheegay dhegeystayaasha barnaamijka weliba markaasa uun ku hadalahayna doorashadii ku dhidi muqdisho iyo weliba sidiion aragan ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj doorashadaas muqdisho ku dhidi qaabka markaas lahaanka doorada hogaanada hadda shageeya hayta halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka
maxamed una xaafad una ku yidhaah maxamed haye barnaamijka deel dareed horeyn gal
su-aalahan haddii fikirka udhiibid su-aalahan waliba weydiisaday cabshir maxamed nuur mandela mar haddii mar haddii uu kuqiib galan shirka والله كدوردي صحفيين ururka nasaj macalimo iyo kuweyeenjay muudin husni dhammaan iyo koonfur galbeed saxafiyiinta ku nool mafaylaan intee marba isku ganaasay madaas ku diblayo doordan
madal hay dhegeystayaas weli baan u weeraya cunay weliba su-aal ku weydiiyey doorashadaasa ku horeyneya lakari in doorashadanti iyo ergada oo aysan kumid ahay tan intii aysan ku qiibgalna in dhammaan suxufiyiinta isan isku weertaan oo lagu qancay suxufiyiinta in isan bedelahay tan
waa arkay iidan dhawaya hadalshay laakiin sifeylaa ku jawaabay waan ku qanciya markii uuna ergada nagadaani oona invitationka dhahan indiray dadka kow go-aanka deeri dadka oo haatana horkoysan yahay inay lambaha iyo go-aamiyan iyo go-aamiyan go-aanka iyo deeringa ka bani marka taasay iyo koogan iyo kor laakiin wayba meeli jirtee lan wala aad fadahayd aan fadahayn mucaarad isku nagad fado hata nanka madi mucaarad nagad wala fadayihin markii dowlad mucaaradka ku nagado dadweyne fada er hol fade laakiin haddii dowladda mucaaradka nagad fadaayo guddoomiye degme fade er dowladdaas walba maku taraas nankaasan jeed shaksin ceeba meelo ku dareemas marka mar alle markii oo aynin behe ka talani marka talanay oo go-aansani oo go-aanka isdhagaadani dadkii bahafadii u korni yanin ku behen warqad oo walilhan darayhi shirkaasaan seatan eh barnaamij kala jira shirkaas asiatan leer wargadeen sheenen un shirkaas mabahana lanka oo gaalka ayaan ka weeriya wargadiyon tuseen wargadunga nakaasan indirehi walaasi asiatan unu barnaamij kala siin hayne leeri taasna daneer wayti marka war aayo soomaaliya dhan ku taledahay adduun kuma qanaan dhibani nagati marka sidii horta halkan dhi intaas kiifilan taag maleeya
waayahay ciidan mahadsan mandela gabagabadii barnaamijkii gaarka ahaa iyo hasidiirni mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo weliba mandela oo barnaamijka martiinka ah yaa su-aalooga inkada dambaysiya barteeqadka teleefonka halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جهل قديم أصحابي لكن كل سنة لها قلبي galabfeyle saas oo kale hadhawo barnaamijka ee xaafada magaaga insheeg كذا قدوم برنامج كما أطلع يوحل إلى عبد التوفيق cabdulahi ow ee barnaamijka haddii aad la dareerto hore ingal
ورد ما نقود بتمثيلك إن سبيل أمك الصومالية مجموعة نمتلي إذا كان إذا دواء نتيجة مش عارف
mahadsan dhegeystaas raadiyo ku dhiibidaay barnaamijkii gaarka ahaay ee una kula dararni waa aysan kula darartan idaacadda warsan iyo weliba aysan kula darartan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystaha aan dambeeyey qadka teleefonka halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة magaaga iyo deegaanka
ee waa salaaman tahay jeceel oo adiyo een mandela dhammaan dhegeystayaasheena aan leeyahay galab wanaagsan galab fayle walaal xaafado magaagana ii sheeg ee waa mahadsan tahay ugu magaca waa habi ku sugan xaafadda caalami ilhan hadhawaab xaafadda caalami barnaamijka haddii aada kula dareerta horey gal su-aal haddii aad qabta iyo weliba qaabkaadan argaysa doorashadii ku dhiidi muqdisho
Ee, waa mahadsantahay horta doorashadii ka dhacday een muqdisho een dabcan hogaanka een suxufiyiinta lagu dooranayay horta taas haddaan nahay anaga shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ilaanka ahaan waan soo dhaweynaa maadaama khilaaf oo iska jiro oo khilaafkiina iska soo horjeedo een waxaan dhihi lahaa horta een haddii aayaha een suxufiyiinta soomaaliyeed laga tashanaayo maanba horta khilaaf in la soo geliyo iyo faragelin kale inay soo gasho horta ma ahan een muhiimadda in la fiiriyo waayo hogaanka inuu uu qalmo iyo in kale in la fiiriyo keli waayo ma ogiye suxufiyiinta dhexdooda inuu khilaaf ka imaada ma ahan marka nilaanka ahaan waxaan dhihi lahaa khilaafkaas yaroo soo baxay een waxaan jeclaan lahaa in la xaliyo een dabadeedna waxii oo xalku ku jira in la fiiriyo maadaama aad tihiin suxufiyiintii soomaaliyeed annagana waxaan jecel lahay een xalkiina khilaafkiina ma jecelni maxaa yeelay hadda maanta billahi suxufi soomaaliyeeda la dhibaatay haddaan aan dareeno annaga xanuunkaa kula dareenaa marka ma jecelna suxufiyiinta dhexdooda isku jeesatay inaan dhahno ama aan maqalno aad baan ugu xungnahay marka waa ku faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa kun iyo koo jeer
habi oo xaafadda caalami barnaamijka hakula hariirtii iyo taas haytii inkumahad naga sida quruxda lahayti ee barnaamijka inku qayb qaatay inka dambeyntii labada su-aal ee mandela iyo weliba mukhtaar sheekh aadan dalmarya siyayo dhegeystayaasha markaasi kuraala geliyaan barnaamijka oo gebageba ah ka dhow oo qadka teleefonkana markaasi yahay buux dhaafyahay in xillo dambe iyo barnaamij noocan oo kale eh, una nsamey doon waan iyo noolama noola qayb qaadan doona mandela gebagabadii su-aalna ka dambeynta waana barnaamijka ku weydiiyow eh, gudoomiye ku-xigeenka oo muxuudiin xusni ee hadda shageeyahay ee dadaallo markaasi usa ee ka xalliyo khilaafka hadda jira oo kulamo usa qaban qaabyahay ee jarte
kulamo anjeedka oo ururkaas eh, suxufiyiinta qaranka soomaaliya dansuubi dhan oo ay ka salaysan yahaan andoodooka xuquuqda suxufiyiinta iyo midayaabo kaleybo marka shaqo kale ma- ma- ma wada korob ini ismiday ini iskulansi ini lahadal ini wari ambaahadiyo isheeg haday tababaran baahanyiin marka eh, khilaafkan baata way badhaliyan yihiin muddadii na soo jartay oo khilaafka ka dhahi jiray oo lamada sinaan damboyti oo tababarlaan dhiyadii iyo tanba sheentay Eh, khilaafku hata guryaalka sheenan tababarlaan la sheentay hata
mukhtaar haye
horta eh, run waaye inay khilaaf jara lamba ma ku qarsan laakiin wala lambaahanya oo inay wala kaxaliis lambaahanya wala iyini lambar one ini leero dadka walaa mucaaradsan may ka mucaaradeen wali kaloo lambaahanya ini haddana leera eh, mucaaradnimadii oo too xaqi xitaa haddana xal wayn helay sidiidaas halis weydiiyey mucaaradnimadii xaq ma ah Eh, walaayo mucaaradan ma kasaayaan xalna ma leh dadka kale lay lambaahayay markuu sidii lakala macaamila may waalidhe eh, wali soomaalida eraase sadar muuqda su-aalka dhan dadka hadda mucaaradada lakooyi waliyo injeedaan imeliyo indareeraan dhan kasta isku fahma gor xildoon waaye xilkan maxamed ibraahim macalimow hay sida xusni elected waaye macalimowna elected waaye xamar seedeen macalimow xilku ku qaadeen xusni maayir jaamac aadamna ku qaadeen xusnina uniba aan ku qaadanay siyaan oo bahaana isku badan iyo wadaagna kulli isku qeybeen waayahay iyadaa mahadsanyihiin mukhtaar sheekh aadan dalmar ee haye mandela waa kala keni manaa والله أنا هت dadweynahan iidaan ka baryeeya intii hata intuu ka hadalaasi ku ligsho dad oo miirsha qabaana kaayan marka iidaan ka baryeeya waana san dhawaaya sidii fikirkan dhiibateen allaha asxaabtay saaxiibaday oo fikir kale iyo war kale aaminsagna wayba lahaa dadka dadkii waryaalkii waryaalkii anin oday saxaafadeed ahay odaygii oo oo nabadoonkii saxaafadeed ahay dooga ini siin weelan iyo siin kala taliya dhibaatadiina inaan taliyaan ogdiin Eh, war kasta oo lasuu biyowna ama dhakorko wali la weerriday ay fowdo ka fayl fowdo ay ka fayl wayna fiiri wayna fiiri sidiid uga fowdo ka fayl hayti yalan weeri hoba dhuuti maslaha dhanbaaha doon hatin hadhuuti ani dhiin weeri marka isi fowda ku ibgaaten anina maslaha ta dhiin weerahay maslahadii iyo walitaha maslahada qaada anina dhinaga maslahada gaabilsana isin dhinaga fowda gaabilsatay marka wali halayta an in yaaran way arlaahi eh tartiibto maslahadaasi qaaday
iyadaa mahadsanyihiin mandela iyo weliba mukhtaar sheekh aadan dalmar oo barnaamijkii gaarka haya oo la qayb qaadayeen farxaamahnagoo barnaamijka oo farxameeyeyn barnaamijkan kooban dhammaan wargeysan kasbadaysidaasio nabadgelyo haweere